فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba haadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa siddeed iyo tobanka bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waa maxay astaamaha uu leeyahay saaxiibka wanaagsan ee ay tahay inaan ku dadaalno waxaad maqli doontaan warbixin ku aadan qodobkaas inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale maqli doontaan xalqada lixaad ee taxanaha qasasu min ataariikh oo aad ku dhegaysataan barnaamijka aqooniyo ogaal xubintii baraarujinta ee caafimaadka ayaan ka marnaynay kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqooniyo ogaal والله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا
waa hagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka suxbada iyo saaxiibtinimadu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha uu ka maarmi karin bani aadamka allah subxaanahu wa tacaalaana waxa uu insaanka ku abuuray dabci ah in wehel la-aan aanu meel joogi karin haddaba warbixintan qaybteeda koowaad waxa uu mahad cubeed ku soo gudbinayaa astaamaha saaxiibka wanaagsan ee ay tahay inaan ku dadaalno
يا صديقي دلني لله إني غايتي الفردوس والظل waa kuma saaxiibka wanaagsan saaxiibka wanaagsan wuxuu dareemaa shucuurkaaga oo kale wuxuu la tacaalaa xaaladahaaga wuxuu ka murugoodaa arrimahaaga wuu farxaa markaaad adigu faraxdo wuuna tiiraanyoodaa markaaad adigu tiiraanyooto waxaad adigu ku faraxdo ayaa isaga farxaddiisa ah wuxuu kula jecel yahay waxa uu la jecel yahay naftiisa wuxuu kula nacayaa waxa uu la necab yahay naftiisa wuu kuuna seexeeyaa marka aad joogto iyo haddii aad maqan tahay intaba khayrka ayuu ku amraa sharta ayuuna kaa reebaa wuxuu ku maqashiiyaa cilmi ku anfaca iyo hadalka runta ah iyo oraa xigmadaysan oo xeeldheer wuxuu kugu booriyaa camalka wanaagsan ee ajarka badan wuxuu ku xasuusiyaa nimcooyinka alle kugu galladaystay si aad ugu shukriso wuxuu ku tusaa ceebaha naftaada ay leedahay si aad uga fogaato darteed wuxuu kaa mashquuliyaa maalaayacniga waa sidaas macalinkaaga wanaagsan wuxuu ku dadaalayaa sidii uu adiga wax kuu bari lahaa waxna kuu fahamsiin lahaa kuuna hagaajin lahaa inta awooddiisa ah wuxuu kula raadiyaa howl wanaagsan wuxuu eegaa muuqaalkaaga sare si uu uga midho dhaliyo waxa ku beeran gudahaaga haddii aad alle hilmaanto waa kan ku xasuusiya haddii aad ka mashquusho khayrka iyo wanaagga ama aad ka leexato waa kan kugu bishaareeyo wanaagga laga helayo khayrka haddii la sameeyo wuxuuna kaaga digaa wixii aad u leexatay amaba aad ku mashquushay wanaagga uu isagu ku dhex jiro ayuu mar weliba kula jecel yahay أو بهدي المصطفى نعم الخليل saaxiibka wanaagsan wuxuu daboolaa baahida aad u qabto in aad samaysato wadaay wuxuu kuu dhaafaa simbirraxashadaada iyo khaladaadka kaa dhaca waana midka kaa soo hinqiya amaba kaa soo istaajiya marka aad turaanturooto wuxuuna asturaa cawradaada haddii aad khayr ku dadaasho wuu kugu sii booriyaa wuuna ku jeclaysiiyaa wuxuuna kugu bishaarayaa ciribta dambe ee wanaagsan ee dadka alle ka baqa ay iska leeyihiin iyo dadka aakhiro u shaqaysta dhinacaaga ayuu istaagaa kaalmo ayuuna kuu noqdaa haddii aad ku hadasho waxun amaba aad samayso ficil aan wanaagsanayn wuu kaa reebaa wuuna kaa canaantaa wuxuuna kala dhex galaa adiga iyo shaygai xumaa ee aad doonaysay saaxiibkaaga wanaagsan wuu kaa dhow yahay mar weliba kugumana hilmaamo fogaansho uu kaa fog yahay wuu kuu tahniyadeeyaa haddii aad khayr hesho dhanka kalena wuu kuu tacsiyeeyaa haddii ay musiibo kugu dhacdo wuxuu kugu booriyaa daacada alle iyo sida waalidka loogu baarinimo sameeyo qaraabada loo xidhiiriyo wuxuuna kuugu yeeraa akhlaaqda teeda wanaagsan marka aad eegto qowlkiisa iyo ficilkiisa iyo xaaladdiisa ka muuqata intaba
ممتدة للجنة العليا لفردوس ظليل bani aadamku wuxuu jecel yahay inuu ku daysado qofka saaxiibka la ah qofka uu la fadhiisayo dabeecadaha wanaagsan ee uu qofku leeyahay nufuustu waa askar la ciidameeyo qaarkood qaarka kale waxay ku hoggaamiyaan khayrka ama tan ka soo horjeeda ee xumaanta xadiis nebiga salaallahu calayhi wasallam laga wariyey oo ay soo saareen abudaa'uud iyo tirmidi derajada xasankana uu ku tilmaamay imaamu tirmidi wuxuu rasuulku yidhi salaallahu calayhi wasallam qofku wuxuu leeyahay diinta saaxiibkii ee ha iska fiiriyo axadkiin qofka uu la saaxiibayo xadiid kalena nebigu salaallahu calayhi wasallam wuxuu ku yidhi isagoo inooga digaya in aan la saaxiibno dadka xunxun hadalkan ha la saaxiibin ilaa qof mu'min ah mooye waxaa wariyey abudaa'uud iyo tirmidi waxaana soo hoosgelaya muslimka oo ma kala fuqaan muslimka iyo mu'minka ilaa in labadooda la isla sheega mooye xikmad caanbaxdayna waxay ahayd ha su'aalin qofka ee su'aal saaxiibkiisa ama qariinkiisa waxa ugu yar ee saaxiibka wanaagsan laga faa'iido waxay tahay inuu sabab kuugu noqdo in aad xumaanta ka harto iyo macaasida ilaalin uu ilaalinayo saaxiibtinimadiinna iyo inuu kugula tartamo khayrka iyo wanaagga aad ku jirtaan fawaa'idda suxbada wanaagsan laga helo lama soo ururin karo waxaase kaaga filan in qofka lagu ictibaariyo amaba looga qiyaas qaato kan kale ee uu saaxiibka la yahay مسكنا بها haddii aan u imaanno saaxiibka xun iyo dhibka uu leeyahay wuxuu noqonayaa mid ka soo horjeeda wixii aan ku soo tilmaannay saaxiibka wanaagsan adiga haddii aadan la wadaagin qofka xun ee aad la saaxiibtay sharta uu samaynayo waxaad kala qayb qaadanaysaa la joogidda aad la joogtid amaba aad la taagan tahay miidaanka macaasida waayo waxaad arkaysaa isagoo xumaan samaynaya raalli ayaad ku noqotay kamana reebin oo waad ka aamustay adigoo ka baqaya kana digtoon inuu karaamadaada iyo sharafkaaga ku tunto amaba ku maqashiyo adiga laftaada ama dad kale wax aadan jeclayn marka wuxuu kuu noqonayaa sida ninka jooga meesha biraha lagu tumo adiguna aad la fadhido wuxuuna ku gubaa dabka u shidan jirkaaga ama dharkaaga sankaagana wuxuu ka buuxiyaa riix ama ur aad necbaysato isagoo nebigu kala tusaalaynayo salaallahu calayhi wasallam ayuu xadiis saxiixa sidan ku yidhi waxay la mid tahay qofka wanaagsan la fadhigiisa iyo qofka xun la fadhiisigiisa sida ruux xambaarsan miski oo kale iyo mid dab buufinaya kan miskiga xambaarsan waa imaa in uu ku siiyo amaba aad ka gadato amaba agtiisa aad ka hesho caraf wanaagsan qofka dabka buufinayana waa laba mid imaa in uu dharkaaga gubo amaba aad agtiisa ka hesho riix aan wanaagsanayn waxaa laga yaabaa dadka xunxun ee aad la fadhido in ay noqdaan kuwa kaa xoog bata oo aadan awoodi karin in aad iska caabiso amaba aad ku inkirto munkarka markaas waxaa kuu khayr badan in aad ka fogaato si aadan ugu dhicin laba macsiyo oo ah in aad ka aamusto xumaanta iyo in aad ku waafaqdo waxa ay يا samaynayaan صديقي حبنا يبقى إذا كنا لأجل الله نمضي للجميل نسعى markanna waxaan soo qaadanaynaa hal qiso oo ka dhacday magaalada maka almukarama xilligii uu nebigu salaallahu calayhi wasallam joogay magaaladaas dacwadana ka fidinaye waxayna ku saabsan tahay saaxiibka xun iyo inuu qofka sabab ugu noqdo inuu meel xun ku dambeeyo waxaa soo arooray oo la soo wariyaa in cuqba binu abi mucayd uu ahaa nin la fadhiista nebiga salaallahu calayhi wasallam la jirkiisa mana dhibi jirin quraysh inteeda kalena markay la fadhiistaan nebiga salaallahu calayhi wasallam way dhibi jireen ibnu abi mucayd wuxuu lahaa saaxiib ama wadaay gaal ah kaas oo ku maqnaa dhulka shaam markaas ayay quraysh u malaysay in ibnu abi mucayd uu islaamay markuu soo laabtay saaxiibkiisii ku maqnaa shaam oo uu gaaray hadalkaas quraysh ay isla dhex maraysay ayuu carooday caro daran wuxuuna ka diiday inuu la hadlo ilaa uu nebiga salaallahu calayhi wasallam dhibo waxayna cirib xumadiisii noqotay in maalintii beder la dilo isagoo gaal ah allaahna wuxuu soo dejiyey aayaddan ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا aayaddan waxa ay ka hadlaysaa qof kasta oo la saaxiibo dadka dulmiga sameeya oo markaas ay ka dhumiyaan waddada alle wuxuuna ka qoomamayn doonaa maalinta qiyaamaha saaxiibtinimadooda iyo kajeedintii ay ka jeediyeen waddada hanuunka taas oo uu la yimid rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuuna saaxiibku kan kale ku dhihi doonaa maalinta qiyaamaha hadalkan uu alle inooga soo guuriyey xaalkooda حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون marka addoommadii allow aan baraarujinno nafteenna oo aan la fadhiisanno lana saaxiibno dadka wanaagga u saaxiibka ah iyo taqwada aanan la jaanqaadno oo aan la soconno dadka lagu yaqaanno salaaxa iyo toosnaanta nin shaacir ah ayaa wuxuu yidhi واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعديك ما يعدي الصحيح الأجرب وإذا الصديق لقيته متملقا فهو العدو وحقه يتجنب لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو الأقرب الزاد القليل ugu dambayntii saaxiibkaagu waa masiirka noloshaada marka ka fiirso halka uu kugu wado qofka aad la socoto صحب بقربهم السعادة والنجاة يا باحثا عن خير صاحب في الحياة ولم يشغلك عنه هوى مطاع
waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada lixaad ee taxanaha qasasu min ataariikh oo aad ku dhagaysataan barnaamijka aqoon iyo ogaal waxaana xalqadan lagu soo qaadanayaa saxaabiga jaliilka ah ee maxamed binu maslama haashim cabdinaasir ayaana soo jeedinaya خير القرون مواقفا ومثالا تبع الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى dadku waxay la yaabeen habdhaqanka mid ka mid a muslimiintii ansaareed kaas oo horey u sii qaatay seeftiisa isagoo doonaya inuu ku garaaco buurta uxud ee ku taallay duleedka magaalada madiina waxa uu ahaa ninkaas aadka u xooggan mid maariin ah waxa uuna ku garaacayay dhagxaantii buurta saarneed seeftiisii oo uu ku haystay labadiisii gacmood ee aadka u xoogganaa ilaa laga dareemo gariirka dhagxaantaas marka uu ku dhufto seeftiisa sidoo kalena jabjabka iyo faniinka dhagxaanta meel kasta u duulo waxa uu ku garaacayay seeftiisa buurta sida isaga oo doonaya inuu burburiyo buurta uxud ilaa seeftiisii ay afka ka jajabtay waxa uuna ku dul fakerayay in muddo ah seeftiisii oo afbeeshay ka hor inta uusan ku laaban gurigiisa iyo magaalada madiina si uu uga qaato halkaas wixii alaab u taallay isagoo u oggol leh inuu dhammaan dadka ka dhex baxo si uu uga fogaado inuu ka qayb qaato dagaaladii fidnada ahaa ee muslimiinta u dhexeeyey iyo inuusan seeftiisa ku daadin dhiig muslim si kastaba ha ahaatee يروي الحاكم والبيهقي والطبراني وابو شيء وابن ابي شيبه وغيرهم باسانيد ضعيفه ي- يعضد بعضها بعضا عن ابي برده قال مررت بالربذه فاذا آه، فسطاط قلت لمن هذا الفسطاط الفسطاط الخيمه فقلت لمن هذا الفسطاط فقيل لمحمد بن مسلمه فاستاذنت عليه فلما دخلت قلت رحمك الله انك من هذا الامر بمكان يعني انت عندك مكانه عند الناس فلو خرجت الى الناس فامرت ونهيت فقال له محمد بن مسلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنه وفرقه واختلاف فاذا كان ذلك فاذهب بسيفك الى احد فاضربه احدا بسيفك يعني حتى تكسره واكسر نبلك وقطع وترك واجلس في بيتك فقال قال محمد بن مسلمه فقد كان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخذ سيفا فاستنزل سيفا كان معلقا في عمود الفسطاط فاستنزله فاخترطه فإذا سيف من خشب فقال قد أم قد فعلت الذي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذت هذا أرهب به الناس seeftaas waa seeftii uu siiyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam si uu ugu soo fuliyo howlgalladii gaarka ahaa ee aadka u adkaa hogaamiyahaas xooggan ee maariinka ahna waa saxaabigii weynaa ee moxamed ibnu maslama mas-uulkii ama hogaamiyihii wardoon ee dowladdii islaamka iyo amiirkii camaliyaadka gaarka ah ee waqtiyadii nabiga sala allahu calayhi wasalam abubakar iyo cumar intaba waxa uu ahaa ilaaladii gaarka ahayd ee nabiga sala allahu calayhi wasalam oo weliba marnaba ma faaruqi jirin waxaa la sheegaa meeshii aad ku aragto hashii nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa jooga oodan ka waayeynin moxamed ibnu maslama had iyo jeer waxa uu ku dheganaa hoggaankii daabadii nabiga sala allahu calayhi wasalam waxay u dhigantaa shaqadii moxamed ibnu maslama ee waqtigaas waxa maanta loo yaqaano ilaalada gaarka ah iyo madaxa wardoonka ama istikhbaaraadka isagoo had iyo jeer ilaalin jiray dushana kala socan jiray dhammaan howlgalladii ciidanka habeen iyo maalinba sidoo kale waxa uu qaban jiray mujrimiinta dhagarta la maagan dowladdii islaamka isagoo shaqadiisu ahayd wiqaa'i ama waxa loo yaqaano xooraansi intaas keliya kuma ekayn shaqooyinkiisii balse waxa uu qori jiray waraaqihii nabigu sala allahu calayhi wasalam uu diri jiray qabaa'ilka isagoo markuu warqadda dhammeeyo gadaal ka raacin jiray waxaa qoray moxamed ibnu maslama waxa uu nabigu sala allahu calayhi wasalam u xil saari jiray inuu ka hortago dhagaraha cadowga iyo inuu edbiyo cid kasta oo muslimiinta shirqool iyo khiyaano la maagan waxayna keeni jirtay heybadiisa iyo laftiisa oo aad u weyneyd in cadowga allah ay ka argagaxaan markay arkaan gaar ahaan yuhuudda markii ay yuhuuddii reer banuqurayda nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo dhammaan muslimiintai qiyaameeyeen maalintii qaswatul axsaab kadibna nabigu sala allahu calayhi wasalam hareereeyey ilaa ay dhammaantood isdhiibeen waxa uu nabigu sala allahu calayhi wasalam uu xil saaray kuwii qawanada ahaa moxamed ibnu maslama si uu u mariyo waxa uu ka qabo sharciga allah markaas kadibna wixii rag ahna wuu xirxiray halka dumarkii iyo carruurtiina uu gees u soocay waxa uu ahaa moxamed ibnu maslama mas-uulkii sirdoon iyo kan istidlaaca ee dowladdii nabiga sala allahu calayhi wasalam mana ahayn rasuulku sala allahu calayhi wasalam mid meel weerar ah ilaa waxa uu u diri jiray moxamed ibnu maslama si uu usoo indha-indheeyo ugana war keeno waxa meeshaas ka jira sidoo kale waxa uu aruurin jiray xogta cadowga si ay uga qayb qaadato naafaynta cadowga marka la weerarayo sidoo kale moxamed ibnu maslama wuxuu dabageli jiray wulaadda iyo cid kastoo la tuhunsan yahay shaqadaasna waxa uu hayay ilaa khilaafadii cumar ibnu khadaab waxaa xusid mudan in wulaaddii wakhtigii cumar ay aad uga argagixi jireen marka uu soo booqdo moxamed ibnu maslama sababtoo ah waa sirhayihii khaliifka umana yimaado ilaa arrin weyn maahane run ahaantii lama soo koobi karo howlgalladii ciidan iyo kuwii amni ee uu fuliyey moxamed ibnu maslama wakhtigii nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo kuwii uu qaaday wakhtiyadii abubakar iyo cumar intaba howlgalkii ugu horreeyey ee uu fuliyo waa kii uu ku qaaday shaacirkii yuhuudeed kacab ibnul ashraf kaas oo run ahaantii dhibay allah iyo rasuulkiisaba yuhuudigan liita waxa uu gabagiisa qurunka ah ku caayi jiray gabdhihii muslimaadka ahaa ee wakhtigaas intaa keliya kuma ekaynine waxa uu u dheelmaday quraysh xaggeeda si uu ugu dhiirigeliyo inay soo weeraraan nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo dowladdiisii curdanka ahayd intaas kadib waxaa yimid qaraarkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ahaa yaa iga kaafinaya kacab ibnul ashraf waxa uu dhibay allah iyo rasuulkiise markaas kadib waxaa istaagay geesigii maariinka ahaa ee ka mid ahaa carabtii farakuturiska ahayd ee islaamka ka hor magaca moxamed loogu wanqalay ama loo bixiyey waxa uuna yidhi moxamed ibnu maslama rasuulkii allow aniga ayaa fulinaya shaqadaas kama soo wareegin maalmo qura ilaa uu u dhaqaaqo moxamed ibnu maslama howlgalkii waxa uuna keenay madaxii kacab ibnul ashrafkii mujrimka ahaa waxaa u soo dhuuntay safkii muslimiinta koox quraysh ah kuwaas oo doonayay inay kediyaan muslimiinta goor habeen ah oo ay hurdaan waxay ku baraarugeen qoladii shuftada ahayd ee doonaysay inay muslimiinta kediyaan koox soo jeeda kuna roondaynaysa mucaskarkii muslimiinta waxaana hogaaminayay moxamed ibnu maslama islamarkiina qoladii reer qurasheed waxaa laga qabtay isweer dhammaantoodna waa la wada xirxiray moxamed ibnu maslama waxa uu nabigu sala allahu calayhi wasalam amiir uga dhigay ku dhowaad konton iyo kow sariyo waxa uu moxamed ibnu maslama ka soo aruurin jiray sadaqada walaayaadka islaamiga ahaa ee xilligii nabiga sala allahu calayhi wasalam waxa uuna nabiga sala allahu calayhi wasalam kala qayb qaatay dhammaan duulaanadiisii marka laga reebo tabuug markaas oo uu nabigu sala allahu calayhi wasalam uu xil saaray jabhaddii ilaalinaysay magaalada madiina xilligii abuubakar waxa uu ahaa maxamed ibnu maslama mas-uul sare oo ka mid ahaa hogaamiyaashii dagaaladii lala galay murtadiinta xilligii cumar ibnu khadaab markii uu dheeraaday xisaarkii ama go'doomintii masar ayuu u diray halkaas katiibo dhammaantood geesiyaal nafurayaal ah oo uu amiir u ahaa maxamed ibnu maslama waxaana ku jiray ciidankaas asubayr ibnulcawaam hadafka katiibadaas loo diray ayaa ahaa in marka reer masar ay arkaan raggaas ay horay iska dhiibaan sidoo kale khaliifkii cumar ibnu khadaab ayaa u magacaabay maxamed ibnu maslama baaraha guud ee dowladii islaamka ama waxa loo yaqaano mas-uulka amniga ee dowladii islaamka waxa uuna kormeeri jiray dhammaan walaayaadka si uu u hubiyo inay dadka cadaalad ku kala xukumayaan iyo in kale waxa uu geeriyooday maxamed ibnu maslama allaha ka raali noqdee bishii safar sanadkii afartan iyo saddexdii hijiriyada sidoo kale waxaa jira riwaayad kale oo sheegaysa sanadkii afartan iyo lixaad waxaa la dilay maxamed ibnu maslama wakhtigii khilaafadii mucaawiya ibnu abi sufyaan isagoo toddobaatan iyo toddoba jir ah waxaana dilay nin reer urdun ah waxaana janaasadiisa ku tukaday marwaan ibnulxakam waxa uu ka tegey muddadii uu noolaa safaxaad dhalaalaya kuna astaysan halgan iyo howlkarnimo الصحابة لا مثيل لعزمهم هم سادته الدنيا هدى وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا ولم يشغلك عنه هوى مطاع
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan xalaqaadkii taxanaha ahaa ee baraarujinta caafimaadka waxaana soo jeedinaya dhaktar xanafi cabdi sheekh aadan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وحان كو إيقي دونا إن شاء الله تعالى شوبان كعرورتا كردعا إيا فوق بحا أو كيانو حلي كلول بالو جرا حليادي روب كسو دوينا لغب جرا حليادا أو كعبي كميتا هاي شوبانا دا عرورتا كردعا marka fikrad guud aan ka bixin doonaa insha allahu tacaala shubanka iyo fuuqbaxa ka yimaado marka u horeysa ha la ogaado shubanku ma ahan xanuun ama jiro ma aha caafimaad ahaan marka loo hadlayo shubanku waa calaamad ee ma ahan cudur ma aha waa calaamad cudur imaan doono oo jiri doono oo baaritaan u baahan laakiin isaga waa calaamad ee cudurkii jiradii ma aha shubanka fuuqbaxana waa waxa ka dhasha marka aan la daaweynin shubanka markaan wax laga qabanin shubanka marka aan wax laga qaban waxaa ka dhashay wax layahay fuuqbax oo macnaheedu yahay macdantii jirka caruurta ku jirtay ee naterium coloride laheede magnesiumta laheede calciumta laheede biyaha jirka ku jira macdantoodu dhanaa qofka ka baxaysa kaasaa fuuqbax la yidhahdaa halista ee shubanka beri dhowaed mari ka hadlaysa qoladan w h o lagu tilmaamo waxay leedahay halkii maalin halkii maalin adduunyada waxaa shubanka u dhinta caruur gaaraysa laba kun boqol iyo sagaashan halka maalin laba kun boqol iyo sagaashan adduunkaoo dhan caruura dhimata shuban daraadda u dhimata ama fuuqbax u dhimata sanadkii marka la celceliya waxay idhaahdaan toddoba milyan oo caruur ayaa sanad walba u dhintaa marka waa halis jirta waaye weliba waddamadan soo koraya annaga aan ka mid nahay halistiisa aad bay u badan tahay aan isweydiina horta waa maxay shuban shuban horta waa maxay goormaa la dhihi karaa cunuga waa shumayaa goormaa la dhihi karaa cunugan waa shumayaa ama waa fuuqbaxaya waxaan rabnaa dadka inay ogaadaan horta shubanka istaandarka loo yaqaano caafimaadka loo yaqaano marka la dhihi karo canugan waa shumaya isbitaal ha la geeyo iyo marka aan la dhihi karin inaan kala ogaano sababtaasaan u baraarujinaynaa dadka hooyooyinka u baraarujinaynaa rabnaa inay idaacadaha iclaamka ku xirnaadaan si wax badan oo fudud ayaga ay qaban karaan aysan dhib kale u gaarsiisanin laakiin canuga haddii maanta shuban yar lagu arko laba mar saddex mar shubo loo ordo in la yidhahdo maa horta maxaa la qofkan waa shubmi karaa goormaa la dhihi karaa istaandar baa jiro shubanka waxaa la yidhahdaa waa ilmaha oo dhigo saxaro jilicsan oo ka jilicsan sidii caadiga u ahayd kana badan xaddi ahaan intii caadiga ahayd saxaradaas jilicsan ee ka badan intii horaato markuu dhigo saddex jeer iyo wax ka badan afar labaatankii saac shuban marka waa kaasaa afar labaatan saac hal maalin haddii saddex jeer wax ka badan afar jeer shan jeer lix jeer canuga caadiga ah uu dhigo shuban ka badan ee saxaro ka badan kii hore kana jilicsan markaasaa leedahay canugan waa shubmaya dayib markaas ayaanu dhici karnaa canugan waa shubaya ilmaha marka waa la kala qaada waxaa leedahay ilmaha yaryar ee lix bilood ka yar ee naaska hooyada nuugaya canug yar waaye lix bil ma gaarin naaska hooyada besuu nuugaa wax kale ma isticmaalo biyo ma isticmaalo caano kale lama siiyo canugaas goormaa la dhihi karaa isaga waa shumaya isaga waxaa la yidhaha waa shumayaa marka lix jeer uu dhigaa shuban ka badan shubankii caadiga u ahaa asiga marka waa ka badan tahay canug yarka eh, lixda bilood jiray hadduu laba jeer saddex jeer afar jeer jiro ma dhigaysid shuban ajir isbitaal ma geenaysid waa inuu lix jeer iyo ka badan uu dhigaa shuban ka badan kii horaato waxyaabahaas haddaa marka hore la fahmin istaandarka ah dhib badanaa gabadha ay walwal ku abuurayo qarash badanaa la gelayaa kuwo aan dhaqaatiir ahayn oo caafimaad garanaynina wax badan iyo daawooyin fara badan iyo wax badan ay qasayaan su-aasha isweydiin karna waxay tahay ilmaha maxay u shumaan shubanka ilmaha maxay u shumaan dayib waxaan arrinkaas ka eegaynaa laba dhinacan ka fiirinaynaa marka kow waxaan is leenahay maxaa u nugul ilmaha inay shumaan ilmaha inay shumaan maxaa u nug u nugul waxaan layidhahdo ri- riski factor may dhahan gaalada afkooda lagu yidhaahdo canugan inuu shumo maxaa u sababi kara maxaa u nugul oo keeni kara waxyaabahaas markaan fahanno waxaan ogaanaynaa marka inaan ka taxadirno waxyaabaha u nugul ee keeni kara canuga inuu shuban ku dhaco ama fuuqbax ku dhaco waxaa ka mid a qaab nololeedkeenna qaab nololeedka aan leynahay ayaa ka mid a maxaan ula jeedaa qaab nololeedka qaab nololeedka waxaan ula jeednaa reer badan oo hal meel ku wada nool reer badan oo carruurtoodii hal qolaa lagu wada nool yahay maxay keeni kartaa waxay halis u yihiin shuban inuu ku dhaco maxaa yeelay canuga markuu saxaroodo tirxiya ka soo qaaday kan kaleeto taabanaya kanuu taabanaya kanuu taabanaya shubana ka dhalan karo qaab nololeedkaas loo nool yahay kow waxyaabaha keeno kow midda labaad waxaa keeni kara la yidhaahdaa nadaafadda hooyada naftirkeeda hooyada nadiif ma tahay hadda meelaha qaarkood waxaa la yidhahdaa haddaan sheegin waa lala yaabayaa meelaha qaarkood waddamadan oo caafimaadka aad u tixgel waxay yidhahdaan hooyadu markay canuga naaska nuujinayso waa inay naaskeeda marka hore soo mayrtaa naasku waa inay soo dhaqdaa soo nadiifisaa kadib aa canuga la nuujin karaa annaga waxaas ma ka fikirnaa marka nadaafadda hooyada waxay ka mid tahay waxyaabaha u nugul ee keeni karaa in canuga maaragtay uu shuban ku dhaco waxaa kaloo ka mid ah nadaafadda musqusha in waxay ka mid tahay ris- riski factoriskay ka mid tahay musqusha nadiif ma tahay jeermis dila ma lagu shubaa ma la nadiifiyaa sidoo kaleeto bahalkan tuunjiga leedahay ciyaalka lagu fadhiisiiyo ma la nadiifiyaa ma la mayraa shaambo ma lagu dhaqaa saabuun ma lagu dhaqaa disfijanti ma lagu dhaqaa waxyaabaha waxaa ka mid ah riski eh, riski factoriska keeni kara ayay ka mid tahay waxaa kaloo la yidhaahdaa meelaha musqulaha leh iyo meelaha baadiyaha ama bannaanka musqulaha lahayn waa kala badan yihiin shubanka inuu ku dhaco waxaa badan meelaha aan musqulaha lahayn saas daraaddeed ilmaha bannaanka ku saxaroodaa waa ka shuban badan yihiin ilmaha kaleeto ama baadiyuhu waa ka shuban badan yahay magaalooyinka waa ka shuban badan yahay waxaa kaloo la yidhaahdaa biyaha meesha aan ka qaadanay ay ku xiran tahay shubanka inuu dhaco biyaha xaggeen ka qaadanaa haddii ceelkii biyaha laga qaadanay iyo musqulihii isa saaran yihiin oo siimo uu dhacayo oo halkaa ka soo gelayo saxaradii iyo qashinkii iyo kaadii ay ka soo gelayso see shuban lagu hurayaa marka haddii biyihii ay yihiin biyo wasaqaysan oo webigii ka imaanayo webigiioo guray oo jaallo noqda aan cabi hayno sidee shuban looga fakanaya xiliyadan oo kaleeto waa xiliyada ugu daran waaye see shuban looga fakanaya ilmihii shuban inuu dilaaca halis loo yahay ayib sidoo kale waxaa la yihahdaa riski factoriskan waxyaabaha fududeeya shubanka waxaa ka mid eh dhaqan xumada caafimaadku waxay yidhahdaan dhaqan xumada dhaqan xumada shubanka keenta waxaa ka mid eh ilmaha oo aan naaska nanuujinin waa dhaqan xumo wey arrin aad u fool xun waaye caafimaadku waxay ka tahay halis bay ka tahay dhaqan xumay ka tahay hooyada oo aan canugeeda naaska nuujinin dhaqan xumay ka tahay daraase maalin la akrinaya waxay leedahay boqolkiiba sagaal boqolkiiba sagaal nine percentage bes ayaa soomaalida ilmaha naaska nuujiso ilahan ka warrama ka warrama ilahdin ku dhaari ka warrama boqolkiiba sagaal boqolkiiba kown iyo siddeetan ilmaha naaska ma nuujiyaan hadday nuujiyaan muddo yare kooban u nuujiyaan saddex bilood afar bilood shan bilood nuujiyaan waa ka tagaan see marka shuban lagu hurayaa marka dhaqan xumada marka waxay ka mid tahay keeno in sha allahu tacaala cashirka intaan ku hakeynaynaa insha allah dib aan kasii wadi doonaa mar kaleeto cashirka waa noo soo soco doonaa laakiin halkaan aan ku istaagaynaa insha allahu taala halala socdo فإن أعطاكاه الله أخذته وإن أوتيت فيه طاويل باع وقال الناس إنك قد سبقته guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh والله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا ولا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا